Moodooyinka dambe waxaanu ku mid ah tuulooyinka deegaanada koonfur galbeedka ku barakacay in ka badan saddex kun qoys dadkii ku nool tuulooyinka oo dhan iska jir beeraley iyo xoolo dhaqato ah. Deegaanka Toosweyne oo ku mid ah deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ah milaan ka badan oo ku kooyan dadka barakacayaalka ah iyagoona isla markaasiiba ka gulgulahaya degmooyinka Bardaale iyo Baydhabo si ay ula tacaalaan maareynta nololeeyo. Wasaaradda Gargaarka Maareynta iyo Masiibooyinka ee Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka howlgalinaysa hay'ado gargaarka iyo kaalin weyn oo uga hadli lahaayeen dadka ku barakacay deegaanka Toosweyne ee gobolka Baay. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Maareynta iyo Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdinaasir Cabdi Arruush ayaa dowladda federaalk iyo hay'ado gargaarka hoose ku dalbaday inay kaalin weyn uga qaadaan gurmadka lansamayo qoysaska ku barakacay deegaanka Toosweyne ee gobolka Baay.
Waxaan ku qabanay xafiiska Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed shir looga hadlayay in gurmad la gaarsiiyo dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay tuulada Hoosweyne oo hoos tagtay degmada Bardaale. Shirkan wuxuu ahaa shirkii labaad, shirkii koowaad arrimaha gurmadka ee barakacayaasha Toosweyne waxaan qabanay bishii Janaayo 26 waxaa lagu qabtay wasaaradda gargaarka maantana wuxuu shir daba socda ee wixii ka qabsoomay ballamadii la galay ee maalintaas sida hawsha loo qaybsaday ee shirkan waxaa nagala soo qayb galay hay'ado badan oo UN ka sida hay'adda WFP hay'adda UNICEF hay'adda IOM iyo hay'adda UN OCHA oo u qaabilsan isku dubridka ee mucaawanada ee kulanka waxaa jooga kale hay'ado badan hay'adahaas oo ka shaqeeya degmada bardaale iyo guud ahaan gobolka bay waxaa la isku afgartay in la dardargeliyo in dadkaas sidii gurmud u heli lahaayeen talada barakacayaasha toosweyne ka soo qaxay ee yimaada degmada bardaale waa saddex kun iyo shan boqol oo qoys dadkaasoo dad culummo ah waxay la kordhageen dadkii walaalahood ahay oo magaalada bardaale deganaay magaalada bardaale saa la socotiin waxaa culays badan ka soo gaaray fatahaado ka dhacay sanadkii lasoo dhaafay dadka ayagoo culayska iyo dhibaatadii fatahaadda weli si dhib la uga soo kabsanaya howlo badana loo qabtay gurmud badan la gaarsiiyey ayaa waxaa soo kordhegay dad kale oo walaalahood ah oo ka soo barakacay tuulada toosweyne oo ka soo cararay beerihii u tacbanay culays weyn ayaa soo food saaray reer koonfur galbeed gaar ahaan deegaankaas toosweyne dadka soo qaxay toosweyne qaar ka mida waxay yimaadeen degmada baydhabo ilaa qoys dadkaas waa dad culummo ah dad xariiq qaxooti degmo ah waxay kor saaran yihiin dadkii walaalahooda ahay oo magaalooyinkii imaadeen deganay waxaan ku baaqaynaa in hay-adaha gargaarka sida aan maantaba shirka ka sheegnay in gurmadka toosweyne la dardargeliyo waxaan kaloo ku baaqaynaa in dowladda federaalk soomaaliya xafiiska prime ministerka madaxweynaha soomaaliya iyo beesha caalamkaba in loo istaago si dadkaas loo gaarsiin lahaa gurmad degdeg loo gaarsiin lahaa waxaan uga mahad celinahay hay-adaha dadaalada ay bilaabeen hay-adaha ilaa hadda shirka nagala soo qaybgalay oo bardaal shaqada ka qabta waxaa ka mid ah hay-adda gareedo waxaa ka mid ah hay-adda la yidhaahdo w f b d r c hay-adda save the children unicef w f b iyo hay-ada badan waa u mahad celinaynaa waxaana rabnaa in hawsha dardargelgeliyo wasaaraddan waxay u taagan tahay inay ka marar dhaliso in dadkaas aanan gurmadkii u baahan yihiin sidan looga bartay shaqooyinka aan qabanay